xaliime ismaaciil ibraahim oo baarlamaanka soomaaliya ka hor hadlaysay ayaa hay-adaha dowladda ku dhaliishay inaanay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ku tixgelin howshii ay lahaayeen oo ahayd in wax allaale iyo wixii doorasho ah oo dalka ka dhacaya iyaga loo daayo loogana dambeeyo laakiin hadda si cad looga faramarorsaday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shaqadii loo idmaday ee dastuuriga ahayd ayaa waxaa si cad ula wareegay madasha wadatashiga oo ay hogaaminayaan hoggaanka sare ee dalka oo ay adinka ka mid tihiina baarlamaanka ah guddigu ma uusan helin xasaanidii miisaaniyadii iyo xanaanadii ay xubnihiisu si hufan shaqadooda ugu gudan lahaayeen guddiga doorashooyinka qaranka si rasmi a ugama mid aha madasha wadatashiga qaran ee howsheeda ugu weyni ay tahay in dalka loo diyaariyo doorashooyinka soo aadan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana jira go-aano isxigxigo ay madashu soo saartay oo dhammaantood ku qotoma doorashooyinkaasi xaliime yaray guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxa ay baarlamaanka ka dalbatay inuu u guntado difaaca sharciyadda sida ay hadalka u tiri islamarkaana uu u doodo guddigan uu isagu ansixiyey waxa ay hoosta ka xariiqday in doorashooyin aanay iyagu maamulaynin oo dalka ka dhacda aanay sharci noqon doonin haddii la doonayay in dalka la gaadhsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah marka hore dhibaatooyinka jiro la derso oo la xadido markaana laga eego xalalka kala duwan ee suuragalka ah ee doorasho lagu gaari karo loogana dambeeyo hay-adaha ku shaqada leh lagana daayo arrinta in dad gaar ah wax laga weydiiyo guddigu wuxuu ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qaybahooda kala duwan u wargelinayaa golaha shacbiga hortiisa in doorasho ka dhacdo dalka wax sharciyad aysan yeelan karin haddii guddiga doorashooyinku aysan maamuleyn hoggaankana u haynin inkastoo muddo toddoba bilood ku siman uu guddigani magacaaban yahay haddana guddoomiya xaliime yaray waxa ay xaqiijisay in markii la qaabeeyey ilaa maanta aanay helin miisaaniyad ay ku shaqeeyaan kaaga sii daran ee aanuba jirin sharcigii ay ku howlgeli lahaayeen waxaanay dalbatay in loo tafaxayto sidii arrimahaasi lafdhabarka u ah howshooda loo heli lahaa sidoo kale wuxuu baarlamaanka ka codsanayaa inuu dedejiyo sharciyadii iyo xeerarkii lama huraanka u ahaa doorashooyin ee qabyada ah iyo kuwa aan la bilaabinba miisaaniyadda shaqo ee la doon ee loo qoondeeyey guddiga iyo weliba inuu xukuumadda kula xisaabtamo dhammaan howlaha socda ee laba kun iyo lixdanka iyo qaabka ay yihiin waafajiyana sharciga dalka golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey guddigan sideedii mey ee sanadkan baarlamankuna waxa uu cod ku meelmariyey lixdii juulaay iyagoo guddiguna ay xaliime yaray guddoomiye u doorteen toddobiiyo labaatankii juulaay ee isla sanadkan waxaana ka biyo diidan guddigan qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira jacfar kukaay v o a muqdisho